waa mahadsan tahay markaan nimid waxaa noo suurto gashay inaan ka qayb galno shirkii ugu horreeyey oo si gaara loogu qabtay waxaan ay yidhaahdaan s d gska ama sustainable development goolska taas oo micnaheedu yahay ujeedooyinka xalka waara ee qaramada midoobay maxaa ka hirgalay sidee looga wada shaqayn karaa soomaaliya maxay ka qabatay maxay uga baahan tahay caalamka codkii soomaaliya aan ku matelaynay baan meeshaas keynay khod baan ka jeediyey waxaanan runtii aan isleeyahay wixii annaga nooga hirgalayna waan sheegnay oo haba yaraadee muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo bilaabo laba kun toban iyo toddoba horumar weyn baa jira dhinaca saboolnimada boqol kiiba shan iyo toban ayaan hoos ayay soomaalida ayay u dhacday dhinaca waxbarashada gaar ahaan dumarka waxaa weye wax fiican baa runtii laga qabtay gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo akhrinta marmarka la joogo waxaa dhinaca hooyooyinka iyo umuraaca dhibaatadaas aada u badnayd ayadana wax fiicana ayaa ka qabsoomay laakiin dee fan wala fare kama qodna ha yeeshee waa markii de ugu horreysay oo aan leenahay kor baan usoo soconaayo wax baa noo qabsoomay marka taasaa ugu soo horreysay waxaa jira kulamo doceedyo aan runtii la yeelanay dowlado iyo ururo kuwo badanna waan haddaan ballansannahay marka ilaa hadda wax waa noo qabsameen waxna waa waa noo dhiman yihiin waxyaabaha qorshaha ku jira marka inta aad joogto halkan aad isleedahay aad kala tagtaan halkan oo xukuumaddii soomaaliyeed halkan inay kala tagto waxyaabaha ugu waaweyn maxaa ka mid ah amniga marka soomaali aan nahay annaga hadda wax walba amniga kowiino ah aad iyo aad marka arrinta amniga waxaa waxaa waxaa aan ognahay dee dagaal baa socda oo shacabka do- soomaaliyeed iyo dowladdoodu ay kula jiraan niman cadowo oo argagixisa ah dagaalkaas ina lagu taageeraan rabnaa waxaan dhisaynaa ciidan oo tiri iyo tayaba u baahan in nalaga aan runtii aan uga baahannahay marka dunida waxaan ka codsanaynaa in ciidankaas nalala dhiso si uu u noqdo ciidankaasi ciidankii la wareegi lahaa atmis markay baxaan sanadka soo socda ee amniga dalka waxaan u baahannahay marka ciidankaas tayeyntiisii iyo hubeyntiisii iyo xiran waxaan rabnaa in nalaga qaado cunaqabataynta hubka ee muddada dheerna saarnayd kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii la saaray dalkan cunaqabatayntii ugu dheerayd ee dal la saaro oo haddana ugu ballaarnayd oo meel walba runtii laga xiray dalkii marka taasna waxaa weeye dunidaan ka codsanaynaa inay marka taas waa dhinaca arrimaha amniga dhinaca dhaqaalaha deen cafiski oo runtii si fiican aan uga soo shaqaynay ayaan processkiisii ku jirnaa waxaan rajeynayna bisha labiyo tobnaad ee sanadkan in deen cafiskaas deen cafiskaas uu dhammaanayo marka in processkaas nalala xoojiyo oo nalala sii wado waan iyadana waa waxyaabahan keensanay markuu dhammaado waxaanu diyaarsanay qorshe aan u bixinay qorshaha daadihinta oo maadaama dee cunaqabatayntu marka ay waxaan ujeedaa hubk dayn cafisku markuu dhammaado oo dayntan laga cafiyo soomaaliya waxay xaq u yeelan doontaa in ay access ay uay u yeelan karto hay-adaha financial institutionska adduunka iyo inay dayn qaadan karto marka annagu ma rabno inaanu dayn intaan qaadanno aanu mishahar ku bixino ma doonayn bixinteeda hadhow oo lagu deedna ay dayntii lagaa qaaday haddana haddana aad dayntii ummadda tukala lasii qaato taas ma doonayno waxaan rabnaa inta aan budgetka iyagu iska soo m yani balancegiisa uu iska imanayo dadaal badan baan wadnaa inaan dhaqaalaha kor u qaadno gaar ahaan dhinaca dakhliga marka intan dakhliga iyo expenska dowladda intay iska soo gaarayaan intaas muddo kooban waxaan u baahannahay in kaalmaynta grantka waxa la yidhahdo iyo dhaqaalaha lagu bixiyo soomaaliya bangiga adduunka ku bixiyo specially in naloo sii wadaan rabnaa marka taasaan iyadana aan aan xooga saari doonaa arrimaha siyaasadda constitutionkii baa weli socda oo aan dabcan wax badanna kaga heshiinay hadda baarlamaankuna hadda uu debate uu ka geli doonaa waxaan rabnaa sidii aan ku dhamayn lahayn doorashooyinkii baa ku xiga oo haddii la yidhaahdo bisha julay ee sanadka soo socda aan rajaynayna inay dowlad goboleedyada ka bilowdaan ilaa iyo novemberna madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyadana la qabto dowladdii federaalka ahaydna insha allah ay ku sixigi doonto marka iyadana waxaan rabnaa inay dadka soomaaliyeed xaq u yeeshaan cidda xukumineed iyagu doortaan ayaan ayaan rajaynaynaa dhinaca dhinaca bulshada horumarka bulshada waxaan rabnaa inaan investment ku sameyno waxbarashada iyo human capitalka gaar ahaan si gaara waxaan focuska u saari doonaa vocational trainingka iyo in ay farsamadii gacanta lasoo celiyo oo dadka gacan iyo iyo maskaxba runtii arrintii farsamada in si xoog leh naloga caawiyaan rabnaa marka inaan sii wadno arrinta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo nutritionka iyo caafimaadka inaan kor soo qaadno ayaan ayaan doonaynaa stabilization waxa la yidhahdaa jira oo dabcan dhinaca security-ga markaan dee qabano dhulkii shan iyo toban sano labaatan sano dhul aan iyo ka badanba dee dowladda maxamed siyaad barre ugu dambeysay wax seefisa dadku waxay dee naga soo yaalaan inaan waxbarashadii siino waxay naga soo yaalaan biyihii siino inaan korontadii siino inaan caafimaadkii siino waxay naga soo yaalaan inaan amnigii iyo stationkii booliiskii iyo justicekii inaan wax ka qabanay iyo rule of lawgii intaasoo dhan waxay ku xiran tahay in horta Intaas- amnigii gacanta lagu dhigo amnigaa horeeya Eh.
marka intaasoo dhan baan marka waxaan anagu la nimid adduunka inay nalaga caawiyo Eh, maadaama annaga ay naga go-an tahay eh, dunidana waa u baahan nahay inaan u helno eh, politically iyo economically iyo financially in naloo in naloo caawiyana waa u baahan nahay marka Way.
waxyaabahan annaga la nimid waxyaabahaas ah